dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay kordheen tirada cudurka covid sagaaliyo toban oo sagaal iyo labaatan qof oo kale laga helay cudurkan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in tirada guud ee cudurkaasi uu ku dhacay ee soomaaliya ay iminka tahay boqol iyo afar iyo lixdan qof halka toddoba qof ay u dhinteen cudurkan saddex kalena ay kasoo bogsadeen haddaba wariyaheena muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa arrimahan ka waraystay doctor cabdiweli axmed xiirey oo ah afhayeenka guddiga kahortega iyo la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxo kiisaska cusub ee soo kordhay bismillaah waa sax waaye tiradii ugu dambeeyday ee cudurka soo baxday waxay ahaayeen labaatan iyo sagaal qofood ayaa maalinta shalay aheyd soo baxday kiisaskii la baaray maalinba maalinta ka dambeydana kaysasku way soo baxayaan maalinba maalinta ka dambeeda lamarkaas sii badanaya maadaama cudurku uu yahay cudur hadda bulshada dhexdeeda ku faafay weliba hadda baaristu labaatan iyo sagaal qofood maadaama hadda ay soo baxday boqol iyo soddon iyo shan ay hore u jirtay boqol lixdan iyo afar isku tahay in badan oo soomaaliyeed oo kamid a oon baarista helin ayaa guryahooda joogta ama suuqyada dhexdooda joogta ama xarumaha ganacsiga kuwaasoo laftirkooda haddii la baari lahaay ama ay agsasoo heli lahaayeen inay meesha baarista helaan intan xaaladdu ay kasii badan lahayd sida aan rajeynayno maxaa yeelay markasta waxaan aragnaa bukaano badanaa isbitaaladii ugu imaanaya dhakhaatiirta oo wada suspecti ah bukaanadaas dhammaantoodna xarumaha xarunta meesha lagu baara inaysi tegina laga yaabaa ee ay guryahoodii ku laabtaan oo xarunta iyo weciga ay ka haystaanba xataa iska hoseydo marka taas waxay keenaysaa inuu cudurkii bulshadii aada ugu faafsan maxaa ilaa iminka doctor xiirey u qabsoomay guddiga la tacaalidda ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee marka laga hadlayo cudurka covid nineteen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed guddigiisa taski forsiga hadda jira oo ay leeyihiin ayaga waxyaabaha u qabsoomay wax badana u qabsoomay hadda tusaale haddaan kasoo qaato wacyigelinta saxuuliya ay ururka dhakhaatiirta ku wadaa saxaafadda waa ku mahadsan yihiin aan markasta la wadaagayno wacyigelinta markasta kalandar aan ku sameynaa dhakhaatiirtu ay ku tegayaan saxaafadda marka qeybta koowaad waa wacyigelinta qeybta labaad waxay tahay waxyaabaha u qabsooma ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed guddigiisa taski forsiga ah inay tababar sameeyaan dhammaan isbitaalada barayfatka ee magaalada muqdisho ku yaala iyo public gaba intaba waxay kasoo sameeyeen ugu yaraan shan xibnood ilaa laba xibnood inta udhexeeda isbitaal kasta kasoo qaadeen kuwaasoo ay ugu talagaleen in ama loo asteeyey inay istaalada barayfatka markay u istaagaan inay cudurkan wax ka qabtaan inay hadhowti noqdaan dadkii sida gaarkaa shaqaalaha u tababari lahay ama sida gaarkaa uga shaqey lahay tababarkaasa marka isbitaalada u wadnaa haddana gebangebo ku dhow inta badan waxaa la sheegaa oo keliya kiisaska cudurka coronavirus ee gudaha muqdisho maxaa laga ogyahay xaaladda gobolada dalka ee ku wajahan arrimaha cudurkan
sax waaye waa run gobolada dalka inta iska daydid xitaa kuwii gudaha ku jiray ayaanba aada loo ogeyn oo muqdisho joogay marka kuwa gobolada in la ogaadaa iska yar gobolada dhammaantood markay ay noo sheegaan dhakhaatiirta gobolada joogta ururka dhakhaatiirta kuwada jirtaa markay gobolada jooga noo sheegaan waxay ka sheegayaan calaamadihii cudurka looga shakinayay dad wada qaba ayay sheegayaan dhammaantood oo goboladii jooga marka ilaa hadda intaan anagu ognahay wax waaye gobolka jubbaland dowlad goboleedka jubbaland ayaa laba keys oo kamida lagu baaray magaalada muqdisho oo laga helay cudurka xaladan waxaa la ii sheegay kay suspecti ahaayo baarista kaysaskii soo baxa ku jiray inuu negative noqdo oo suspecti ahaayo laga keeno koonfur galbeed marka inta lagu ogyahay waa intaasi waxawaaye ilaa hadda jubbaland laba kays laga helay dhankaasi somalilan dhowr kaysaa laga helay laakiin baaristu ayaa iska xadadanaan aaminsannahay haddii la daadeji lahay baarista oo xarumaha caafimaadka ee gobolada dowlad goboleedyada looga samayn lahaa looga shaqayn lahaa sidii iyaga laftirkooda meeshooda baaris ugu heli lahaayeen waxaan rajeeyaha inay jiri karaan maxaa yeelay calaamadaha dad kale meel kastay ku baahiyeen intay la eg tahay doctor xiirey cabsida laga qabo faafista cudurkan marka laga reebo tirada dadka kooban ah ee imaanaya xarumaha baaritaanka
baarista faafidda horta cudurka maadaama cudurka uu bulshada kadhe kadhex qarxay oo uu bulshada cudurka ka dhex jiro faafidiisu waa iska badnaanaysaa waxaan rajaynaynaa marka annaga hadda waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ku jira inaan meelaha basaska iyo meelaha dhan oo stationada ee dadku basaska raacaan iyo meelahaasoo dhan inaan tagno kadibna aan maas ku qaybino oo dadka maas inta wada siino aan dadka ku baraarujino inay maaska qaataan maxaa yeele hadda waxyaabaha la arkay waxaa ku jiray dadka maaska sitaa hadday jidka soo dhex mareen laamiga corona corona laleeyahay iyagiyaaba balagtay wax waaye si gaara loo beegsanaa marka in dadku maaska qaataan meel kasta aan ku qaybino annaga inta tabarteenna ah wacyiga bulshada kor loo qaado dadku ay kala fogaadaan oo sbace la helo marka waxa waaye cabsida hadda jirta ay aada u badan tahay laakiin dadka caadiga ah shacabka markaad fiirido wax welwala ayaga kama muuqdaan shaahooday iska cabaayeen maqaayadooda ay dheeban yihiin basaska isla raacayeen marka waxyaabahaas in wax laga qabtoon wacyigelinta daadejino waa midda ugu muhiimsan cabsida cudurkuna waa jirtaa ugu dambayntii maxay ku salaysan yihiin xiriirada ka dhexeeya hay-adaha ka shaqeeya xakamaynta cudurkan covid-19 haddii ay ahaan lahaayeen w h o wasaaradda caafimaadka iyo ururada bulshadaba
anaga ahaan ururka dhakhaatiir soomaaliyeed wuxuu ka tirsan yahay ururada bulshada ururada bulshadana waxay leeyihiin forum ama kulan ay leeyihiin ay ku midaysan yihiin culummada ganacsatada ururka dhakhaatiir soomaaliyeed dhakhaatiirta forumkaas ay ku midaysan yihiin ay leeyihiin arrimaha bulshada oo dhan waxay leeyihiin hal dalada sidaasi lamida waxyaabaha culummada iyo dhakhaatiirtu iska kaashanayana wacyigelinta kow ka ah inay iska kaashtaan haddana sidaasoo kaleeto waxaa jira task force guud oo ay ku midaysan yihiin dhammaan hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn oo xafiiska rawasaare u taliyo marka sidaasi lamid ah annaga waxyaabaha sida gaarka waxaan xiriir ula samaynaa hadda oo kulan maaldeed aan u yeelanay hay-adda caafimaadka adduunka ee qaybteeda soomaaliya waxyaabahan ka wada hadlana waxaa ku jirtay oo ayaga xitaa ay wax naga weydiin anaga isbitaalada waxaan ku tababarnay waxaa ku jirta in xogta lasoo aruuriyo meeqa case oo bukaan oo suspectiyaha lala kulmay covid dadka looga shakiyo kuwa covid u eg something like that xogta in lasoo aruuriyo maxaa yeele surveillancegu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga shaqeeya marka xog aruurintaas laftirkeeda isbitaalada maadaama u dirnay ayaga laftirkooda hay-adda caafimaadka adduunka waxay danaynayaan waxaa kamid ah xogtaas iyo waxyaabahaas inay helaan marka annagana waxaan u sheegnay waxaa ku jirtay xogtii si loo helo isbitaalada cudurrada lagu qaabilo bareefadka ah cudurka dadka qaba ilaa inkastoo ay xad yara qaaban karaan in iyaga laftirkooda xuquuqdoodii la helo qalabkii ay protection ku samaysan lahayn shaqaalaha caafimaadka in la helo ayaan kala hadalnay hadda hay-adda caafimaadka adduun kulankaan la yeelanay dhammaanna waxaan rajaynaynaa laamaha jiro oo dhan ama bulshada rayidka ha noqoto ama dowladda ha noqoto ama ururada caalamiga ha noqdeen dhammaantood inay isdhammaystiraan oo cudurkaani si wada jira loo wajaho oo si fardiya haddii loo wajahan waxba laga qaban karin kaasi waxau ahaa doctor cabdiweli axmed xiirey oo ah afhayeenka khaatiirta soomaalida ee la dagaalamaya cudurka covid sagaal iyo toban wuxuuna muqdisho ugu warramay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste